أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati towba waxaan ka soo baxnay oo noo soo dembeeyey qisadii masjidu diraar iyo qeyb munaafiqiinta ka mid ah oo iyaga ku heshiiyey inay masjid muslimiinta looga duulo ay sameeyaan iyo nebiga loogaga duulo inay sameeyaan isku dayeen weliba nebigana uu u furo inay isku dayeen arrintaana alla uu waxii kasoo dejiyey iyo meeshii masjidkaas uu ku dambeeyey oo ahayd in la dumiyey booskiisiina qashinqub laga dhigay halkan alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ka waramayaa mu'miniinta iyo waxa alla subxaanahu wa tacaala ay kula ballameen iyo hadday ballantaas oofiyaan waxa ay helayaan alla waxa uu yidhi ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum ina allaha alle ishtaraa wou gatayoo waa iibsaday min almu'miniina muuminiintii xaggooda ayuu ka iibsaday anfusahum nafahooda iyo wa amwaalahum maalyaalkooda bi-anna lahum inay leeyihiin bouna uga iibsaday aljannata janno inay leeyihiin yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ayay ku dagaalamayaan dhexdiisa fayaqtuluuna way dilayaan acdaa'ahum acdaa'dooda wayuqtaluuna iyagana waa la dilayaa wacdan wacadahum bidalika sidaabuu alla u yaboohay wacdan yabooh ayuu u yaboohay calayhi korkiisa wacdiga oo xaqan dhab ah oo sidqi iyo run ah wacdiga oo fi towraati towraad dhexdiisa ahaaday walinjiili injiil dhexdiisa ahaaday iyo walqur'aani qur-aan dhexdiisa ahaaday waman yaa awfaa ka oofin badan ay laa axadda awfaa axad ka oofin badan ma jire alle waman yaa awfaa ka oofin badan bicahdihi ballankiisa minallaahi alle yaa kaga oofin badan ballanta fastabshiruu bishaaraysta oo farxa bibaycikum gadashadiinna iyo beeciinna ku farxa alladii beeca oo baayactum aada la gasheen alla subxaanahu watacaala aada la beectanteen bihi isaga aada kula beectanteen kaa ku farxa wadaalika kaagaasina huwa isagu alfawzu liibaan waayo alcadiimu weynin badan attaa-ibuuna hum iyagu dadka ballamaha kasoo baxay ahlu jannada attaa-ibuuna weeyaan kuwa ilaahay usoo noqdo oo kasoo noqdo shirkiga iyo xumaanta alcaabiduuna kuwa caabudo waayo alle alxaamiduuna kuwa mahadiyo alle assaaixuuna kuwa socdo oo dhulka korkiisa ku socdo oo jihaad ugu socdo amase assaaixuuna kuwa sooman weeyaan iyagu alraakicuuna kuwa rukuucsan kuwa rukuucayo waaye asaajiduuna sujuudsan oo sujuudayo alaamiruuna kuwa faraya waaye bilmacruufi macruufka wannaahuuna kuwa reebayo weeyaan cani ilmunkari munkarka xaggiisa waalxaafiduuna kuwa ilaalinaya waay lixuduudillaahi ilaahay xuduudiisa kuwa ilaaliya weeyaan kuwaa la tilmaamayo wabashir u bishaaree almu'miniina mu'miniinta u bishaaray allah subxaanahu wa tacaala aayadda hore wuxuu ka hadlayaa beycadii mu'miniinta alla ay la galeen beycada beycadaas iyo cahdigaasna qof walbao mu'mina waa ku jiraa oo sababu nusuulka aayadda maxamed ibnu kacab alquradi waxa uu wariyey ansaar markii ay nebiga la mubaayacoodeen leylata alcaqaba oo ay maka kula mubaayacoodeen meesha jamaraadka agteeda ay kula mubaayacoodeen iyaga oo toddobaatan qof ka kooban ayaa cabdullaahi bnu rawaaxa waxa uu yidhi yaa rasuula allah ishtarid lirabbika walinafsika maa shi'ta rabbigaa waxaad u shardisaa waxaad doonto naftaadana waxaad doonto u shardhiso waanu kuu fulinaynaa fa qaala wuxuu yidhi nebiga ashtaritu lirabbi casa wajalla rabbigay waxaan u shardinayaa an tacbuduuhu inaa isaga caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-an cibaadadana aydnan waxba ugu darin wa ashtaritu linafsii nafsadeydana waxaan u shardinayaa an tamnacuunii inaa iga celisaan mima tamnacuuna minhu anfusakum wa amwaalakum waxa aad naftiinna iyo maalkiinna ka ka ceshanaysaan inaad anigana iga iga celisaan qaaluu waxay yidhaahdeen marka faidaa facalnaa dalika famaa lanaa haddaan intaa ka soo baxnoon samayno maxaan leenahay annagana qaala waxa uu yidhi nebiga aljannatu jannaad leedihiin qaaluu waxay yidhaahdeen rabixa albaycu beeci marka haddaba waa ribxay laa naqiilu walaa nastaqiilu yacni laa nuqiilu walaa nastaqiilu fasak ma dalbanayno beecii in laga baxo ma dalbanayno innaga mana ka baxayno ballantii mana ka mana yacnii iqaalo iyo fasakhaadna ma samaynayno mana dalbayno xitaa sidaasay dhaheen aayaddan baa marka soo degtay in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum ilaa aakhiri اlaaya ayb in allaha alle ishtaraa min almu'miniina mu'miniintii xaggoodii wuxuu ka iibsaday uu ka gatay anfusahum nafahooda iyo wa amwaalahum maalyaalkooduu ka gatay muxuu uga gatay oo ugu bedelay bianna lahum inay leeyihiin aljannata janno inay leeyihiin xasanulbasri wuxuu dhihi jiray aayaddan haddii uu akriyo qaala waxa uu yidhi naf nafsun huwa khalaqahaa wa amwaalun huwa rasaqahaa waxaa alla subxaanahu watacaala uu jannada ugu bedelay dadka ee uu isagu qaatay waa naf awalba isaga abuura uu abuuray waay maal awalba isaga uu siiyey addoonka waay maalkii adiga uu kugu deeqayo uu ku siiyey naftii adiga uu kugu abuurayo ou isagu lahaa ayuu haddana wax kaaga iibsanayaa allah subxaanahu wa tacaala oo isaga inaad u noolaato ood u dhimato dartiis yaa lagaa rabaayo adiga calaaqada rabbi kaala dhexaysaa inay aada u badan tahay ayb oo wuxuu dhihi jiray anafsun huwa khalaqahaa wa amwaalun huwa rasaqahaa naf isagu ou abuuray maal ou isaga bixiyey miyaa alla laga baqaylayaa yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiilillaahi hawadooda maaha ujeed kale maaha ilaahay jidkiisa cibaadadiisa inay dhabowdo dhulka korkiisa kaasay u dagaalamayaan fayaqtuluuna waa la dilayaa fayaqtuluuna way dilayaan oo cadowgoodii bay iska celinayaan wayuqtaluuna iyagana waa la dilayaa wacdan wacadahum bidalika sidaabuu alla ugu ballanqaaday wacdan ballanqaad calayhi korkiisa uu yeelay ballanqaadka oo calayhi alla dushiisa ahaaday ballanqaadka oo xaqan dhab ah ayb fi tawraati ballanqaadka oo fi tawraati ku sugan walinjiili ku sugan injiil dhexdiisa walqur'aani qur-aan dhexdiis ahaaday ayb waman yaa-ow marka meesha waxaa laga qaadanayaa buu yihi baqawi alimaamu lbaqawi fiihi daliilun calaa ana ahla lmilali calaa ana ahla almilali kullahum umiruu biljihaadi calaa hawaabi aljanna aayaddan waxaa laga qaadanayaa marka dadkii diimihii kale ee islaamka xataa yacni wa ummaddan ummadihii ka horreeyey ee ama yacni ummaddii nebi muuse ummaddii nebi ciise iyo ummaddii nebiyullaahi moxamed kulligood in la faray jihaad hawaabna looga dhigay janno taasaa aayadda laga qaadanayaa buu yidhi mar haddii alla uu yidhi fi tawraati walinjiili waalqur'aan waman yaa awfaa ka oofin badan bicahdihi ballantiisa min allaahi alla yaa ka oofin badan xagga ballanta ballantiisa yaa kaga oofin badan ay laa axadda istifhaam taqriiriya waay fastabshiruu haddaba farxa oo bishaaraysta bibeycikum beyciina ku bishaaraysta alladii beeca oo baayactum bihi aada alla wax uga iibsateen ood la gasheen wadalika kaagaasi huwa isagu alfawzu liibaan waayo alcadiimu weynin badan dadkaa marka la ammaanayaa yeeyihiin marka oo alla jannada u ballan qaado ballanta hadday kasoo baxaan sidaa alla ballanta ugula jiro hum iyagu kuwaasi attaa'ibuuna weeyaan kuwo ilaahay usoo noqdo waxay ka toobad keenayaan shirkiga iyo nifaaqa suuraddu ay kasoo warantay alcaabiduuna kuwa alla caabudo waaye kuwaasi oo cibaadadii alla ayay u barax tiraan alxaamiduuna kuwa ilaahay mahadinaya weeyaan kol kasta iyo xaalad kasto alsaa'ixuuna weeyaan saddex tafsiir baa ku jirta alsaa'ixuun tafsiirka koowaad alsaa'imuun in lagu fasiro alsaa'ixuuna kuwa yacni soomo ayb kuwa soomo weeyaan kuwaa tilmaantaas iska leh marka tafsiirkaana ibnu mascuudaa ku fasiray tafsiirka labaadna waxa uu yahay in lagu fasiro kuwa jihaado oo xadiid baa la wariyey dhahayo ana siyaaxata ummatii aljihaadu fii sabiili illahi nabiga uu yihi laakiin waa daciif xadiidkaas dacfi baa ku jiro ummadeyda siyaaxadeeda iyo dalxiiskeeda waa jihaadka ayb macnahana waa lagu fasiray cataa bnu abi rabax baa ku fasiray macnaha saddexaadna waxa uu yahay dalabu lcilmi dadka cilmiga sharciga dalabkiisa u socdo oo hadba meel iskaga markaa yacni intay meel uga tagaan meel kale cilmi dalabkii u aado tafsiirkaana waxaa ku fasiray cikrima mowla bni cabbaas saddexdaas tafsiiroo ma'huura aayadda ayaa ereygan ku jirto asaa'ixuun alraakicuuna weeyaan kuwa rukuucayo asaajiduuna kuwa suju kuwa sujuudayo weeyaan kuwa la tilmaamayo alaamiruuna kuwa farayo bilmacruufi macruufka wanaahuuna reebayaan canilmunkari munkarka kuwa reebaya waaye iyo walxaafiduuna kuwa ilaaliyo lixuduudillaahi alla xuduudiisa ilaaliyo oon gudbin wabashir ugu bishaaree almu'miniina mu'miniinta u bishaaree oo khabar fiican si mu'miniinta ma kana lilnabiyi waladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurbaa min bacdi ma tabayana lahm anahum asxaabu ljaxiim maa kaana lilnabiyi nebiga uma ahaanin oo uma dhab laha nebiga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyeen an yastakfiruu inay dembi dhaaf dalbaan lilmushrikiina gaalada ay u dembi dhaaf dalbaan walow kaanuu haba ahaadeen kuwaasi ulii qurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba dhowaansho min bacdi maa markii ka gadaale uma aha inay istikfaar alla u weydiiyaan markii kadib tabayana lahum ou u caddaaday iyaga anahum kuwaa inay anahum iyagu asxaabu ljaxiimi jaxiima asxaabteeda inay yihiin wamaa kaana istikfaaru ibraahiima ibraahim dembi dhaaf dalabkiisii liabiihi aabbihi ou u dembi dhaaf dalbay ma ahayn ilaa can mawcidatin ballanqaad unbay ahayd ballanqaadka oo wacadaha ou u yaboohay ou yaboohay ibraahim iyaahu aabbihi ou u yaboohay falamaa markii tabayana ou u caddaaday ibraahim lahu isaga ou u caddaaday ibraahim annahu aabbihi caduwun cadow inuu yahay lilaahi alla cadow u ah inuu yahay markay u caddaatay tabara-a waa ka beri noqday oo waa ka fogaaday minhu xaggiisa ina ibraahiima ibraahim la awaahun mid alla adeecis badan weeyaan xaliimun dulqaad badan labadan aayadoodna waxay ka waramayaan gaal iyo muslim muwaalaadkoodii iyo waxaa gacaltooyadii in la gooyey kuwa nolol iyo geeri labadaba in lagu gooyey marka hadday dhintaanna tii nolosha waa laga soo hadlay marka ay dhintaanna inaan loo ducaynin oon la dhihin allah u naxariisto iyo yacni dembi dhaaf allah siiyo iyo waxyaabahaas inaan la dhihi karin ayay aayaduhu ka waramayaan marka qaala tacaala allah wuxuu yidhi maa kaana lilnabiyi nebiga uma aha oo uma habboona mana u bannaana nebi iyo nebiga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay dembi dhaaf dalbaan lilmushrikiina ay u dembi dhaaf dalbaan sababu nusuulka aayadda laba qowl baa ku jirto sababtay aayadda kusoo degtay tafsi sabab wuxuu leeyahay waxay kusoo degtay abu aalib shanigiisa abu aalib nebiga adeerkiis buu ahaa waa koolkoolin jiray waa difaaci jiray intii uunan dhimanin sakaraadka uu ku jiro ayaa nebiga u yimid markaasu wuxuu ku yidhi yaa camu qul laa ilaaha ila allah adeerow laa ilaaha ila allah dheh kelmad ii dheh berri aan kugu shafeeco alla hortiisa abujahal iyo cabdullaahi bnu abi umayana way ag joogeen mar allaale markuu nebigu sidaa yiraa iyagana waxay dhahayeen atargabu can diini aabaa'ik ama atargabu can diini cabdilmualib cabdulmualib oo aabbahaa addiintiisa miyaad nacaysaa abu aalibow markii ugu dambeysay abu aalib wuxuu ku dhintay isagoo dhahaya huwa calaa diini cabdilmualib ninkan aada arkaysaan aabbihii diintiisuu ku taagan yahay oo marka nimankaabaa nebiga uga qaalib noqday oo iyagiibaa marka yacni khaatimo xumo u horseeday sidaas buuna ku dhintay abu aalib markaasuu nebiga waxa uu yidhi amaa inii la astaqfiranna laka maa lam unha canka ilaahay baan dembi dhaaf kuu weydiinaa haddaan la ii kaa diidin markaas ayaa aayaddan soo degtay oo maa kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastaqfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba ayb tafsiir ma sabab isagu sidaas ayuu shee ayuu tilmaamayaa sababka labaadna abu hurayra ayaa laga wariyaa iyo bureyda oo waxay leeyihiin nebigu markii uu maka soo galayay ayuu qabriga hooyadii aamina uu booqday waa istaagay qabrigii agtiisiibuu istaagay xataa xamiyat ishamsu ilaa qoraxdii ay markaa kululaysay ayb oo isaga marka yacni qoraxdii marka ay aad u kululaysay rajaahu an yu'dana lahu intaana markaa taagnaanshadaa wuxuu alla nebigi yacni nebigu wuxuu alla ka rajaynayaa in loo idmo hooyadii inuu istikfaar u weydiiyo ayuu intaa rajo ka qabay aayaddan baa soo degto maa kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin aayaddaa ayaa timid khabarka nebiga hooyadii inuu booqday qabrigeedana muslim baa warinayo oo fii saxiixihi ku warinayo ziyaarada waa loo ogolaaday istikfaarta waa loo diiday ayib meeshaa marka aayadda sababu nusuulkeeda taasuu ahaana waa la yidhi labadaas sabab ayay mufasiriintu sheegaan ayib ee aayadda ka dambeysana middan hore calaaqada ay la leedahay waxa ay tahay ee haddii nebiyullaahi ibraahim qof soo daliishado uu yidhaahdo nebi ibraahimba aabihii istikfaar buu alla u weydiiyey maxay dhibaysaa haddii sidaa la dhihi lahaa dad baana sidaas yidhiye aayadda dambaa marka lagu celinayaayo nebiyullaahi ibraahim istikfaartiisu waa ballanqaad oo aabihii ka ballan qaaday waana noolaa aabihiis markii uu ogaaday ibraahim aabihii inuu gaalnimo ku dhintayna istikfaar ma sameynin ee istikfaartaasna waxay ka mid tahay waxyaabaha aan looga dayanaynin nebiyullaahi ibraahim oo suuratulmumtaxina buu allah wuxuu ku yidhi ilaa qowla ibraahiima liabiihi la astakfiranna laka intaas maahane qowlkaas oo istikfaarta ah ibraahim looga dayan maayo laakiin baraa-ada uu ka qaatay gaalada iyo mushrikiinta waa looga dayana aayadda suuratu lmumtaxina sida ay tilmaantay labada aayad marka calaaqadaabaa ka dhexayso ee marka aan istikfaar loo weydiin karin marka goormo waayo xadiid waxaa soo arooray nebigu inuu nebi nebiyada kamida ka sheekeeyey oo dadkiisu dhibeen qoomkiisu ay dhibeen ee uu yidhi allahuma kfir liqowmii fa inahum laa yaclamuun allahuma kfir liqowmii fa inahum laa yaclamuun xadiidkaas marka waxaa ka muuqata iyagoo gaalo ah dembi dhaaf inuu ilaahay u weydiinayo ishkaalkaas marka jawaabtiisa aayadda iyo xadiidku waxay tahay in la yidhaahdo aayaddu waxay ka warramaysaa waxay tahay marka ay dhintaan dembi dhaaf looma weydiin karo bataatan oonan la ogaado inay gaalnimo ku dhinteen aayaddu taahun bayba ka warramaysaayo maxaa yeelay min bacdi maa tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim a layidhi goormaa la ogaanayaa inay ahlu naar yihiin marka gaalada markay gaalnimada ku dhintaanaa la ogaan karaa inta ay nool yihiin qof dhihi kara male ahlu naar waayo qofkan ayb ibnu cabaasna aayadda sidaasuu ku fasiray min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim waa markay ku dhintaan buu yidhi gaalnimada tanna marka allahuma kfir liqowmina iyagoo nool waayo waxa uu ka hadlaya faftaraqaa marka laba xaalad bay kala raacayaan haddii marka qofkan gaalka ah laga malaysanayo inuu markaa islaamka xoogaa usoo jilicsan yahay iyo in loo duceeyo isagoo nool dhib ma laha laakiin markuu dhinto kadib maya ayb min bacdi maa tabayana lahum tana sidaasay tilmaamayan siyaabo kalena marka waa u tilmaamaan oo cabdullaahi binu cabaas aharkiisa wuxuu ahaa wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen yastakfiruuna lahum gaalada ayay istikfaar u weydiin jireen markii hore xataa naزlat hadihi اlaaya ilaa aayaddan ay soo degtay falamaa naزlat aayaddan markay soo degtay amsakuu can اlistikfaari liamwaatihim way ka joogeen kuwooda gaalnimada ku dhintay inay istikfaar u weydiiyaan ayb walam yunhuu lagama reebin an yastakfiruu lilaxyaa'i kuwa nool inay dembi dhaaf u weydiiyaan lagama reebin xataa yamuutuu ilaa ay ka dhintaan kuwaas markay dhintaan ayay caddaanaysaa aayadda waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka sida daahirkaa wuxuu ku dhintaa lagu xukumaa ilaahay iyo isaga dhexdoodana allaa og amaa laakiin innaga qofka hadduu islaamnimo ku dhintayna waa u ducaynaynaa qubuuraha muslimiinta lagu duugayaa janaasadana waa lagu tukanayaa qalbigiisa waxaa ku jiray beynahu wa beyna rabbihi hadduu gaal ahaa oo aan gaalnimo ku ogeyn isagoon islaam soo gelin aan ogeyno sidaa uu ku dhintana xukunkiisu waa gaalnimo ninkaasi inuu gaal yahay lagu tukan maayo qubuuraha muslimiinta lagu duugi maayo aayaddan baa ku dareereysa wax istikfaarna loo weydiin maayo umuuruhu marka waa daahirkaas ayb aayaddan baa marka wamaa kaana istikfaaru ibraahiima kadib marka timid waxaana aayadda dambena ay tilmaameen istikfaarta ibraahim iyada lafteeda de intii uu rajada ka qabay inay ahayd ibnu cabaas saasaa laga wariyey ibnu abi xaatim ibnulmundir iyo ibnu mardaweyhi intaba waa warinayaan suyuudina adurulmanhuurka uu ku sheegay ayb wamaa kaana istikfaaru ibraahima wamaa kaana istikfaaru ibraahima ibraahim dembi dhaaf dalabkiisii ma ahayn liabiihi aabbihi uu u dembi dhaaf dalbay ilaa can mawcidatin ballanqaad unbay ahayd wacadahaa uu yaboohay ibraahim iyaahu aabbihi uu u yaboohay damiirka iyaahu laba tafsiiraa ku jirto in loo celiyo ibraahim aabbihiis oo la yidhaha ibraahim baa ballanta qaaday aabbihiisuna u qaaday suuratu maryam baana ugu tegi doonaa oo markii uu marka intuu soo waaniyey lain lam tantahi la arjumannaka wahjurnii maliyan waa kii yidhi qaala sa astakfiru laka rabbii inahu kaana bi xafiyan ballanqaadkaa marka uu u sameeyey weeyaan marka midaan waana noolaa markaas ma dhimanin weli ayb tafsiir kale wuxuu leeyahay wacaddahaa iyaahuda iyaahuda damiirka ibraahim baa loo celinaa wuxuuna noqonayaa macnaha ballanqaad aabbuhu ou ibraahim u sameeyey ballanqaadkaana muxuu ahaa waa islaamayaa wax saas oo kale uu yidhi taas baa marka rajadaas baa ibraahim waxay gelisay inuu istikfaar u weydiiyo labadaa tafsiiroo mahuurkaa ku jirta meeshaasna falamaa markii tabayana lahu oo u caddaaday ibraahim ay u caddaatay annahu aabbihi caduwun inuu yahay cadow lilaahi alla uu u yahay markay u caddaatay waa goorma waa markuu ogaaday inuu ku dhintay gaalnimada qof nool go-aan lagama gaari karo qof nool go-aan lagama gaari karo markuu dhinto meel shuu u dhammaado waa la garan karaa laakiin inta uu nool yahay saasuu noqonayaa iyo ahlu naar waayo in la yidhaha naartuu gelayaa in la jasmiyo iyo naxariis alla weligiis mehelaayo la yidhaahdo iyo ilaahay uma dembi dhaafayo ereyadaas o dhan waa layska reebay qofka intuu nool yahay waa hanuuni karaa tabara-a minhu markay u caddaatay tabara-a waa ka inahu caduwun lilaahi inuu yahay tabara-a minhu waa ka beri noqday waa ka fogaaday ina ibraahima ibraahim la awaahun mid alla bari badan xaliimun oo dulqaad badan awaah dhowr macnaa lagu macneeya cabdullaahi binu mascuud wuxuu yidhi addacaa-u weeyaan mid alla bari badan ayb mid towbadkeen badan naxari mid naxariis badan oo addoommadiisa u naxariisto intaba macaanidaas dhan waa lagu macneeyaa xaliimun dulqaad badan wma kana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahm ma yataquun ina allaha bikuli shayin caliim wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyudila inuu baadinimo ku xukminayo qowman qolo bacda id hadaahum markuu hanuuniyey ka gadaale oo uu wax tusay xataa intii yubayina lahum oo u cadaynayo uga cadaynayo maa waxa yataquuna ay ka dhowrsanayaan oy ka cabsanayaan ilaa uu uga caddeeyo sidaa alla baadi ku xugmin maayo in allaha alla bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun kii ku cilmi badan ayb wamaa kaana allaahu alla ma aha nin liyudilla inuu dhuminayo oo uu baadi ku ku xukumaya alla ma aha qowman qolo mid baadi ku xukumaya ma aha ayb bada id hadaa bacda id hadaahum kolkuu hanuuniyey ka gadaale xaqii marka ayaa uu tusay rusushii uu soo diray ku alla subxaanahu watacaala baadinimo ku xugminaya ma ahan qowm xataa intii yubayina lahum oo ugaga cadaynaya maa waxa yataquuna ay ka dhowrsanayaan oo iska ilaalinayaan ayb aayaddan marka waxay asal u tahay ilaahay qofna inuusan cadaabaynin baadinimana uunan ku xugminaynin ilaa waxa laga reebay looga caddaynayo waxa laga reebay markuu u caddeeyo alleh oo uu daaha uga qaado bannaankana usoo dhigo ayaa markaa ayaa allah subxaanahu watacaala qofkaasi uu baadi ku xukumayaa cadaabna markaa uu mutaysanayaa ayb macnuhu marka waxay tahay maa kaana allaahu alla ma ahanin liyaxkuma calaykum bidalaalati alla maahan mid baadi idinku xukumayo bitarki lawaamiri awaamir aad ka tagteen darteed idinkugu xukumayo amarkaa marka awaamirtaa maxay tahay waxaaba ka mida biistikfaarikum lilmushrikiin mushrikiintood dembi dhaaf alla uga dalabteen ayb ilaa markaa yacni xataa yubayina lahum maa yattaquun yuriidu xataa yataqadama ilaykum binnahyi ilaa uu idiin soo hormaro nahyi iyo iska reebid yacnii shay alla idinku ciqaabi maayo baadi idinkugu xukumi maayo ilaa waxa aad iska ilaalinaysaan oo la idinka reebayo oo idiin caddaynaya alla maahani meeshaa marka ilaahay jahliga waa idinka yacni waa idinka rogayaa waay ilaa uu jahliga idinka rogo oo waxaan in nahyi kusoo arooray nahyigu idinsoo gaaro allah subxaanahu watacaala mid baadi idin xukumaya ma aha baqawi sidaasuu aayadda ku fasiray laba macnay markaa laba dhinacay aayaddu aadeysaa inay la socoto aayadihii hore siday kula socotaana waxay tahay dad muslimiinta ka mid ah gaaladii dembi dhaaf ilaahay u weydiiyey markay dhinteen oo gaalnimo ku dhinteen ka gadaale markaas sidaas arrinkaana arrin alle subxaanahu watacaala raalli ka yahay ma ahayn marka taa ilaahay baadi idinkugu xukumi maayo ilaa uu nahyiga idinsoo gaaro laakiin markuu nahyiga idinsoo gaaro ka gadaale haddaad samaysaan wixii alla idinka reebay ee markaa baadinimaa laydinku xukumaa waay ayb jihada kale marka waxay tahay aayaddu marka inay caam tahay waxa laalo qofka uu ku dhaco ee alla ka reebay haddii ogaan la-aan iyo jahli ou cudurdaar ku heli karo ou ugu dhaco qofkaa isagaa ilaahay subxaanahu watacaala jahliga waa uga cudur daarayaa markay xujada ku ooganto ka gadaale hadduu sameeyana ciqaab ayuu ku mutaysanayaa arrimaha iyadana marka kalama saarna oo uma kala saarna waxyaabahaasna waa lagu cudur daarayaa waxyaabahaasna jahli looguma cudur daarayo taqsiimka noocaasa ma jirin ayb bal waxaa laga fahmayaa aayadda iyo nusuus fara badan ninkii in la yidhi haddaan dhinto halay gubo abe yacni waxaan u malay haddiiba ilaahay awoodo inuu isoo saaro oo isoo bixiyo waa iciqaabayaaye ilaahay qudradiisiibuu shaki geliyey ninkaasi waxa uu ku dhacay kufri bay ahaayeen haddana maca dalika allah subxaanahu watacaala maunan ku ciqaabin arrintaas bal waa ugu cudur daaray jahliga haystay darteed ayb a-imo badanna arrintaa iyadaa marka jahli cudurdaarkii inay tahay ka qaateen eewaxaaba ka mid a shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah ayb qurtubi isaga aayadda macnaheeda wuxuu yidhi maa kaana allaahu liyuuqica adalaalata fii quluubihim bacda alhudaa hanuun lahanuu la hanuuniyey oy muslimiin noqdeen ka gadaale alle mid baadinimada ku tuuraya maaha dadka quluubtooda hanuunay xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaa waxa ay ka dhowrsanayaan oy iska ilaalinayaan alla oo uga caddeeyo falaa yattaquuhu markaas aynan ka dhowrsanin fa cinda dalika yastaxiquuna alidlaala markaas ayay waxay mutaysanayaan in baadinimo lagu xukumo ayb sidaas ayuu yidhi ayb waxaa kaloo aimada sheekhulislaam aahaartiisa juska saddexaad uu ku yidhi shirkiga weliba isagoo ka hadlaya feeri shirkigu ictiqaad waaye isagoo shirkiga ka hadlaya buu wuxuu yidhi wahada shirku idaa qaamat cala alinsaani alxujatu fiihi gaalnimada qofku hadday xujada ugu ooganto oo gaal isagoo xujada ku oogantae gaalnimo uu yaqaano uu sameeyo walam yantahi marka xujada ku oogantana uunan ka harin gaalnimada wajaba qatluhu qofkaasi dilkiisaa waajibayo ka qatli amhaalihi min almushrikiin oo kale walam yudfan fii maqaabiri lmuslimiinna lagu aasi maayo walam yusalla calayhi lagu tukan maayo wa amaa idaa kaana jaahilan fiiri meeshaa marka wa amaa idaa kaana jaahilan hadduu jaahil yahay lam yabluqhu lcilmu cilmigana uunan soo gaarin walam yacrif xaqiiqata shirki shirki wuxuu yahayba uunan garanin aladii aladii qaabala aladii qaatala calayhi nabiyu sal l slam shirkigii nebigu uu ka dagaalamay uunan ogeyn fa inahu laa yuxkamu bikufrihi kaa gaalnimadiisa la xukumi maayo walaa siyamaa maba kusii jirtuu yidhi waqad kahura hada shirku shirkigaa waa ku batay fi lmuntasibiina ila alislaam dadka islaamka u nisbo sheegto waman ictaqada midla haada waxaa oo kale qofkii ictiqaadiyo qurbatan u ictiqaadiyo iyo wadaacatan inay tahay fa inahu daallun waa dhunsan yahay biitifaaqi lmuslimiin muslimiinta sida ay isku waafaqsan yihiin wa huwa bacda qiyaami lxujati kaafirun xujada markay ku ooganta kadibna waa gaal isaga markaa iyadoon xujo ku oogmin ounan wax fahmin ama wax la fahamsiinin lagu xukumi maayo gaalnimadan ayb waa nas marka uu si man masalada lafteeda ku saabsan marka dadka qaar kala saarayo dhahayo qofkan hadduu muslimka ahaa hadduu shirki ku dhaco cudurdaar ma leh wixii kale laakiin furuucda shareecada cudurdaar buu u leeyahay sax maahan taqsiimkaas ibnu taymiyaay mararka qaar u nisbeeyaan waa kan warka ibnu taymiya war aad u cadna ah ayb kitaabkiisa istiqaatadana wuxuu ku yidhi lakin ligalabati اljahli waqilati اlcilmi biaahaari اrisaalati fi kahiiri min almutaأkhiriina lam yumkin takfiruhm bidalika xata yatabayana lahm ma jaa bihi ma jaءa bihi الrasuulu mima yukhaalifuhu ilaa dadka wixii rasuulka ka yimid ee diin sax a lagu baro xujadii sidaa qoorta loogu suro lama gaalaysiin karo qof asalkiisa muslim oo ahaa awal inagu ka hadli mayno qof gaala oon sooba islaamin laakiin waxaan ka hadlaynaa waa qof muslima aayaddana marka macnahaasay mufasiriintu ka sheegeen baqawi iyo qurtubi a'imadii kalena marka iyaguna sidaan ayay ugaga hadleen caqiida ahaanta ayb wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyudila qowman liyudila mid baadi ku xukumayo qowman qolo bacda id hadaahum markuu hanuunka siiyey ka gadaale yacni markay muslimiin noqdeen ka gadaale ilaahay subxaanahu watacaala qoom baadinimo kuma xukumayo xataa yubayina lahum ilaa uu uga caddaynayo maa waxa yataquuna ay ka dhowrsanayaan oo iska ilaalinayaan ilaa uu uga caddeeyo ayb markuu u caddeeyo ka gadaale wixii ay ka dhowrsan waayaan baadi baa lagu xukumayaa markaas meeshaa marka waxaan ka qaadanaynaa alqaabta sharciga ee ama ah mu'min kaafir munaafiq alfaada faasiq dhaalim mubtadic alfaada sharcigae axkaamta ay ka ratibmayso axkaamtaasi waxay imaanaysaa marka la helo qofka xujadu ay ku ooganto ka gadaalay imaanaysaa haddii xujadii aanay ku oogmin axkaamtii in badan oo ka mida ma imaanaysa ayb waa fahamka a'imada iyo culimada ninkii isaga gaar u rabo ee isdhahaya dadka ku ciqaab un axkaamtaas un yacni axkaamtan dadka ku dul rididooda dadka ku ciqaab oo iyaga isaga marka ciil gaara un dadka uun iskaga qabo ummadda baabkiisu gaar waayo nacam diinta uu ka a meeshuu ka akriyay isagaa ilaahay hortiisa marka berri uga helaya meeshuu ka akrinaya nacam ayb in allaha alle bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun kii ku cilmi badan sidoo kale sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab laftiisa sidaan oo kale oo ibnu taymiya uu qabay buu qabay kitaabka duraru saniya ee fataawadiisa iyo rasaa-ishiisa iyo isaga iyo axfaaddiisa laga ururiyeyna sidoo kale ayuu isaga laftiisa uu uga hadlay ee raximahu llahu juska koowaad safxada boqol iyo afar haddaad doonto feeri ayb ayb masalada marka inaan xoogaa sidaa u yar yacni uga ugu dheeraado waxaa keenayo marka baahi badan baa ka jirto dad badanna waa iskaga dhex yaacsan tahayba in allaha lahu mulku samaawaati waalardi yuxyii wayumiitu wamaa lakum min duuni illahi min waliyin walaa nasiir in allaha alle lahu isaga ayuu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda waalardi dhulka mulkigiisa ayaa u sugnaaday yuxyii alla waa noolaynayaa wayumiitu waa dilayaa wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illaahi alla sokadiisa min waliyin mid arrinkiina maamulo walaa nasiirin iyo mid idiin hiiliyo midna idiinma sugnaanin laqad taaba allaahu cala alnabiyi waalmuhaajiriina waalansaar laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah taaba allaahu alla wuu kusoo laabtayoo waa ka towbad aqbalay cala alnabiyi nebigii buu ka towbad aqbalay iyo waalmuhaajiriina muhaajiriintii iyo waalansaari ansaartii buu ka towbad aqbalay aladiina kuwii tabacuuhu raacay fii saacati alcusrati culayska saacaddiisa kuwii raacay min bacdi maa kolkii ka gadaale kaada uu sigay alsha-nu waalxaalu shaniga iyo xaalku markuu ku dhowaaday yasiiqu inuu iilanayo quluubu fariiqin qolo quluubtooda inay iilanayso ayb kuwaasoo minhum iyaga ka mida inay iilanayso ay ku dhowaatay uma markaa dabadeed taaba wuu ka towbad aqbalay alla calayhim korkooda inahu alla bihim iyaga ra-uufun mid u turid badan waaye raxiimun u naxariis badan wacala halaathati saddexdiina korkoodii wacala halaathati saddexdiina wuu ka towbad aqbalay aladiina saddexdii khullifuu arrinkoodii dib loo dhigay xataa idaa goortii daaqad ay ciriirtiyoontay calayhim iyaga korkooda alardu dhulka markay ku ciriirtiyoontay bimaa raxubad bimaa raxubad waasacnimadeedana lala qabo ay ku ciriirtiyoontay wadaaqad ay ciriirtiyoontay calayhim iyaga korkooda anfusuhum nafahooda wadannuu ay yaqiiniyeen an laa malja'a meel lagu wadannuu ay yaqiiniyeen anlaa malja'a meel la hoos galaa inaynan jirin min allaahi alla xaggiisa laga hoos galaa ilaa ilayhi isaga xaggiisa un maahane sidaa ay yaqiiniyeen wuu ka towbad aqbalay alle uma markaa dabadeed taaba calayhim wuu ka towbad aqbalay liyatuubuu say alla subxaanahu watacaala towbadiisa u daa'imaan ina allaha alle huwa isagu atawaabu alla towbad aqbal badan waa raxiimu naxariis badan yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaha alla ka cabsada wakunuu ahaada maca saadiqiina kuwa runta sheega macooda ahaada laqad taaba allaahu alla wuu ka laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah taaba allaahu alla wuu ka towbad aqbalay oo waa kusoo laabtay cala nabiyi nebiga oo nebiga dembi miyow galay isaga laba tafsiir baa ku jirto towbadani in laga wada tii aan soo dhaafnay suuradda meesheedii hore cafa allaahu canka lima adinta lahu sidaa in laga wado macnaha labaadna waxay tahay nebiga waxaa loo sheegay un litabaruk iyo saas oo kale halkan loogu sheegay oo isaga marka laakiin qasadku isaga maahane waxaa loo jeedaa marka muhaajiriin iyo ansaar iyo dadkaa ka dambeeya ayb ee nebigu isagu dembi ma gelin labadaas qowl baa ku jirto ta hore in lagu wadaadna moodaa inay markaa aayaadka isku fasiraadooda iyo ku fiican tahay laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ee taaba allaahu alla waa waa ka towbad aqbalay cala nabiyi nebigii waalmuhaajiriina muhaajiriinna waa ka towbad aqbalay alle waalansaarina wuu ka towbad aqbalay aladiina kuwii itabacuuhu raacay nebiga fii saacati alcusrati culayska saacaddiisa yacnii waqtigii dhibka iyo culaysku haraadku uu jiray oo kulaylku uu badnaa kuwii markaa nabiga sal l ly slam raacay min bacdi maa walidaalika marka saacat alcusra aayaddan maadaama ay ku tilmaantay ciidankii tabuukna jeyshu lcusra la dhihi jiray gaswat lcusrana waa lagu magacaabi jiray tabuuk min bacdi maa markii ka gadaale kaada uu ku dhowaaday yaziiqu kaadada meeshan saddex isimka kaada kaada waa afcaalulmuqaarabay ka mid tahay isimkeeda saddex wej baa ku bannaan in kaadada isimkeeda laga dhigo damiiru sha'ni oo marka la yidhaahdo min bacdi maa kaada sha'nu walxaalu markuu ku dhowaaday arrintii ay ku dhowaatay yasiiqu quluubu fariiqin jumladaana marka waa qabarkii kaada quluubuna marka faacil bay yasiiqu u noqonaysaa ayb mid marka macna sidaas waay ayb macnaha laba yacnii talabaadna waxay tahay kaadada in laga dhigo isimkeeda quluubuda in laga dhigo oo marka uu noqdo min bacdi maa kolkii ka gadaale kaada haddii quluubu laga dhigo isimka isim looga dhigo kaada qiraa'ada la akrinayaa marka sidaa ay ku tawjiihsamaysaa waa tasiiqu in la akriyo oo marka macnuhu wuxuu noqonayaa min bacdi maa kolkii ka gadaale kaada uu ku dhowaaday quluubu fariiqin qolo quluubtooda ay ku dhowaatay tasiiqu inay markaa yacnii iilanayso ayb sidaas oo kale marka in la yidhaahdo wejka kale saddexaad wuxuu noqonayaa iyada marka in la yidhaahdo labadaa wejunbaa adigu ugu mashhuursan wejka saddexaad wuxuu iska noqon karaa kaadada zaa'ida in laga dhigo oo marka la yidhaahdo kaadada sidii kaanada ay zaa'ida u noqon jirtay oo kale looga dhigo ishkaalaadoo dhanna markaas waa laga baxayaa abu xayaan sidaasuu leeyahay nacam wax ishkaaloo marka wujuuhdan kaleo dhan ishkaalaad iyo waxbaa kusoo arooraya ayb marka ishkaalaadkaas oo dhan si looga baxo kaadadii in laga dhiga zaa'ida oo marka macnuhu ou noqdo min bacdi maa kaada yasiiqu quluubu fariiqin kaadada marka macnaheeda loo qasdo laakiin aan iyada icmaal la siinin kaasowna isagu marka wuxuu leeyahay ishkaal oo dhan waa looga nabadgela ayb weliba qira'a ibnu mascuud buu markaa yacnii xoog usi kusii yeelanayaa ayb min bacdi maa kolkii kadib buu alla subxaanahu watacaala uu ka towbad aqbalay kaada kaadal xaalu xaalku uu ku dhowaaday yasiiqu quluubu fariiqin qolo quluubtood inay iilanayso xaggay u iilanaysaa inay iska laabtaan oo ay kulaylkaa iyo dhibkaas iyo waxa ay ka tagaan bay ku dhowaadeen waayo dadkaas iyagoo xaaladdaa markay ku dhowaadeen oo haddana naf iyo shaydaan la dagaalamay markaa kadib alla uu ka towbad aqbalay ayb uma markaa dabadeed taaba calayhim alla waa ka towbad aqbalo waa kusoo laabtay innahu oo raxmaddiisiibuu kula soo laabtay inahu alla ra-uufun mid turid badan waay raxiimun naxariis badan bihim iyaga u turid badanoo u naxariis badan wa cala athalaahati saddexdiina alla waa ka towbad aqbalay aladiina saddexdii oo khullifuu la dibdhigay arrinkoodii gadaal loo dhigay oo towbadoodiibaa gadaal loo dhigay saddexdaanna waa kacab iyo hilaal iyo muraara saddexdaas saxaabigu dibdhigga arrinkooda la dibdhigayna waxay tahay abulubaaba iyo qoladii ayagu isxirtay oo wa-aakharuuna actarafuu aan kusoo marnay baa laga dibdhigay ayaga maadaama ayagu aynan isxirin ayb ama dadkii cudur daartay ee nebigu iska fasaxay yaa iyaga marka laga reebay oo laga dibdhigay ilaan iyaga maynan cudur daaranin xataa idaa daaqad ilaa ay ciriirtiyoontay xataa haddii idaa ay ka daba martay bimacnaa haayo un weeyaan xataada xataa idaa daaqad ilaa an daaqad ilaa ay ciriirtiyoontay calayhim iyaga korkooda alardu dhulkii dhulkii uu ku ciriirtiyoomay bimaa raxubat biraxbihaa waasacnimadeeda lala qabo wadaaqat calayhim waakuwaxaa ku ciriirtiyoontay korkooda anfusuhum nafahooda wadannuu ay maleeyeen allaa malja-a meel la magan galaa min allaahi alla xaggiisa laga magan galaa inaynan jirin ilaa ileyhi isaga xaggiisa un maahani marka towxiid rububiya iyo uluhiya labadiibaa iskula jiro cid waxa soo socdo alla uu keenayo looga magan galaa ma jiro ilaa wax walba allaa keene ilaa ilayhi isaga in la magan gala maahane waa qasad cibaado waay taana uma markaa dabadeed taaba ilaahay waa towbad aqbalay calayhim korkoodu ka towbad aqbalay liyatuubuu muxuu uga towbad aqbalayna liyatuubuu mar walba inay towbad keenaan oo towbada ay joogteeyaan ayb liyastamiruu calaa towbati ayb in allaha alle huwa isagu atawaabu alla towbad aqbal badan waa raxiimu naxariis badan dee saddexdaa marka xadiid dheer baa kasoo arooray qisadooda aad u dheer ayb oo kutubu sixaax iyo sunanka iyo lagu wariyo ayaa ayaa ku yimid oo kusoo arooray kutubtaa marka xadiidka ayaad marka ka helaysaan ayb badanaana de dadku ardaydu waxay kusoo maraan horaanba riyaadu saalixiinka baabu towba ayuu ku yaalaa waana xadiidka uguba dheer kitaabkan ayb yaa ayuha aladiina aamanuu markay iyagu marka ilaahay isu dhiibeen run sheegeen been aynan sheeginba alla wuxuu ku ammaanay sidan yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaha alla ka cabsada wakunuu ahaada maca asaadiqiina kuwa runta sheego la jirkooda ahaada dadka runta sheega la socda mar walba dadkii beenta sheegay cudurdaarka beenta samaystay maxaa lagu yidhi inahum rijsun kuwana maxaa lagu yidhi kunuu maa saadiqiin wakunuu maca saadiqiin marka runtu mar walba waa fiican tahay walidalika alimaamu lqurdubi aayaddan wuxuu ku tacliiqiyey xaqun calaa kulli man fahima can illaahi qof kastoo ilaahay xaggiisa wax ka gartay wacaqala canhu xaggiisa wax ka fahmay waxaa laga rabaa waajibna ku ah an yulaasima sidqa runta inuu laasimo fi laqwaali hadallada uu sheegayo ayb walikhlaasi ikhlaaska dhexdiisa uu ku laasimo run walikhlaasa fi lacmaali ikhlaas inuu ku dadaalaa waajib ku ah fil acmaali acmaasha dhexdeeda inuu laazimo ikhlaas ayb waasafaa'a fi laxwaal xaaladda uu ku jirana xaalad nadiif ah oo saafiya inay ahaato faman kaana kadalika qofkii sidaa noqdo laxiqa bilabraari dadkii baariyaalka buu haleelayaa wa wasala ilaa rida alghafaar allah dembi dhaafka badan raalli ahaanshihiisana waa helayaa fudayl bnu ciyaad isagana waxaa laga wariyey sida alimaamu lbayhaqi uu wariyey lam yatazayan innaasu bishayin dadku maynan isku qurxinin shay afdala min asidqi run ka wanaag badan ayb afdala min asidqi wa dalabi alxalaal laba shay marka haddaad isku qurxiso wax fadli waa haysataa run sheeg tan labaadna xalaal raadin inaad xalaashiina ku dadaasho warkaagu ou run noqdo ilaahay inaad run u sheegto oodan been u sheegin dadka inaad run u sheegto labadaa haddaad haysato fadli waa haysaan ayb ma kana liahli اlmadinati waman xawlahum min alacraabi an yatakhallafuu can rasuuli اllaahi maa kaana uma ahaanin liahli اlmadinati reer madiina uma haboona iyo waman duul xawlahum agagaarahooda ahaaday min alacraabi xaal ay reer baadiyaha ka mid yihiin an yatakhallafuu inay ka haraan can rasuulillaahi rasuulka alle inay kadib maraan oy jihaadkii uga haraan walaa yargabuu walaa an yargabuu inay ka jeclaystaanna uma habboona bianfusihim nafahooda can nafsihi nebiga nafsadiisa ay ka jeclaystaanna saa uma habboona ayb dalika kaagaasi ee annahyu iska reebidda can itakhallufi layska reebay ah biannahum xaasilun mid xasilayo weeyaan ama dhacayo biannahum bisababi annahum iyagu inay yihiin laa yusiibuhum inuunan laa yusiibuhum ma asiibayo dama-un oon inuunan asiibaynin waaye walaa nasabun noog ma asiibayo walaa makhmasatun gaajo ma asiibayso fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa kuma asiibayso walaa yata-uuna ma istaagayaan mowdican meel la istaaga ma istaagayaan kaas oo yaqiidu caro gelinayo oo ciil gelinayo alkufaara gaalada walaa yanaaluuna ma gaarayaan min caduwin cadow xaggiis ka gaari maayaan naylan maniilan wax laga gaaro kaasoo marka ah guul ama dil qafaal haniimo laga qaato intaa ma dhacayso ilaa haddii ay helaan kutiba lahum waxaa loo qorayaa bihi bisababihi kaa sababtii waxaa loogu qorayaa camalun camal baa loogu qorayaa camalka oo saalixun hagaagsan in allaha alle laa yudiicu ma dayacayo ajra almuxsiniina kuwa ixsaanka fala ajrigooda alla ma dayacayo walaa yunfiquuna ma bixinayaan nafaqatan nafaqo nafaqada oo sagiiratan yar walaa kabiiratan iyo tu weyn walaa yaqdacuuna ma goynayaan waadiyan waadi iyo dooxo ma jarayaanoo ma goynayaan ilaa haddii ay gooyaanoy maraan kutiba lahum waa loo qorayaa dalika kaagaas baa loo qorayaa waxaana sidaa loo yeelayaa liyajziyahum allahu alla inuu abaal mariyo axsana maa shaykan ugu wanaag badan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan wixii ay samaynayeen waxa ugu wanaagsan in lagu abaal mariyo aayaddanna marka waa tirtirsiin lagu tirtirsiinayo dadka inaynan nebiga nafsadahooda ka jeclaysanin leanna hadday naf la jeclaysanayo midda nebigaa naf sharaf badan khayr badan adduunyada wax ku tarayso oo dadka yacnii baraka iyo khayr fara badan xaggiisa ay uga timid rasuulka marka sidaa ah in idinka aada nafsadihiina ka jeclaysataan tiisa oo isagii uu qorax ku socdo oo isagii uu cadow qaabilayo oo isagii marka yacnii qalbigiisii iyo jasadkiisiiba uu daaco rabbi ku mashquulsan yahay idinkana aada iska raaxaysanaysaan waxaasi qof mu'mina uma dhab laha aayaddu marka waciid aad u daran yaa yaa ku jiro kana muuqdo bal nabiga sala allahu calayh waali wasalama nafsadiina idinka isagaa idinkaga dhow annabiyu owlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigii marka adiga nafsadaada kaa jeclaa haddaad adiga taada ka jeclaato sow dhibaato maaha marka maa kaana liahli lmadiinati reer madiina umaha uma ahaanino uma dhab laha iyaga iyo waman duul xowlahum agagaarkooda ahaaday min alacraabi xaal ay reer baadiyaha yihiin an yatakhallafuu bian yatakhallafuu inay ka haraan can rasuulillaahi rasuulka alle xaggiisa ay ka haraan walaa yarqabuu walaa an yarqabuu inay jeclaystaanna uma dhab laha bianfusihim nafahooda can nafsihi nafsadiisa ay ka jeclaystaan dalika kaagaasi oo inaan laga jeclaysanin nafsad nafsadaha inaan laga jeclaysanin nebiga sala allahu calayh waali wasalam nafsadiisa biannahum ama nahyigaa daalika nahyigaas oo waa maxay nahyigu in layska reebay nebiga in laga haro dagaalka looga haro nafa nafaha in laga jeclaysto tiisa arrinkaa isaga ah xaasilun mid xasilayo weeyaano biannahum bisababi annahum inay iyagu yihiin dadka aan nafahooda ka jeclaysanin nebiga tiisa biannahum iyagu laa yusiibuhum ma asiibayo dama-un oon ma asiibayo haraad walaa nasabun noogna ma asiibayo walaa makhmasatun gaajana ma asiibayso fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa kuma asiibayso walaa yata-uuna ma istaagayaanoo joogsan maayaan mawdi'an meel la joogsado mawdi'an joogsi mawdi'an marka waxaa weeyaan waa mafcil masderka iyo darafkaba iyadaa lagu wada keenaya marka mawdi'an min wadia bay ka timid marka mawdi'an marka la yidhaahdo ay wad-an masder waa laga laqbayn karaa waxaa kaloo laga laqbayn karaa is darfu makaan oo la yidhaahdo marka walaa yada-uuna ma istaagaysaan mawdi'an meel lagu istaago mawdi'an istaagid ma istaagaysaan kaas oo yaqiidu caragelinayo istaagiddaas ay caragelinaysa alkufaara gaalada ma ayb ma istaagayaan walaa yanaaluuna ma gaarayaan min caduwin cadow xaggiisa naylan wax laga gaaro may ma ka gaarayaan naylantana marka waxay tahay qatlan ow asran ow haniimatan ka gaari maayaan ilaa haddii ay dhacday intaa kutiba lahum waxaa loo qorayaa iyaga bihi bisababihi waxaa loogu qorayaa camalun camal camalka oo saalixun wanaagsan in allaha alle laa yudiicu ma dayacayo ajra almuxsiniina muxsiniinta ajrigooda alla ma dayacayo walaa yunfiquuna ma nafaqaynayaan nafaqatan nafaqo nafaqada oo sagiiratan yar walaa kabiiratan iyo tu weyn maalka ay jihaadka ku bixinayaan ha yaraada ha weynaado walaa yaqdacuuna ma gooynayaan waadiyan dooxo ka tallaabi maayaanoo ma gooynayaan ilaa hadday gooyaan kutiba lahum waxaa loo qoraa iyaga daalika kaagaasaa loo qoraa lasoo sheegay sidaana alla muxuu u yeelayaa liyajziyahum ullahu alla inuu abaal mariyo axsana maa shay wanaagiis ka ugu wanaag badan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa wamaa kaana almu'minuuna mu'miniintii ma aha ma ahaanin liyanfiruu inay soconayaan kaafatan dhammaantood inay baxayaan ma aha falowlaa nafara fahallaa nafara mow socdo ou baxo min kulli firqatin koox kastaa xaggeeda kooxda oo minhum iyaga ka mid ah daa'ifatun may baxdo koox may baxdo liyatafaqahuu si ay u fahmaan fi diini diinka ay u bartaan ay u fahmaan oy fahamkiis u dalbaan waliyundiruu iyo inay digaan qowmahum qoladoodana ay u digaan idaa rajacuu hadday ku ay laabtaan ilayhim xaggooda ay u laabtaan lacallahum yaxdaruuna likay yaxdaruu say u digtoonaadaan markii jihaadka iyo laga hadlay oo jihaadkii bixitaankiisii iyo laga sheekeeyey ayaa halkanna waxaa laga hadlayaa bixitaan kale bixitaankaas kale waxa uu yahay cilmi dalabkii in loo baxo oo dadkii marka yacni cilmiga dalabkii inay ku dadaalaan iyaga laftooda oo dadka oo dhammaantood inaynan jihaadkii wada aadin marka nebigu ilaala iyo sariyo uu dirayo isagiina marka uu madiino joogo waa inay dadna baxaan dadna nebiga la joogaan kuwa nebiga la joogo cilmigay ka baranayaan say marka ugu digaan kuwa kale ayb dadkii marka inay isqaybiyaanoo saa isu qaybiyaan yaa aayadda ku jiro abuu xayaanna wuxuu leeyahay calaaqada tii horey tan ka dhexaysaa waxay tahay jihaadka ha loo baxaa la yidhi aayaddanna cilmiga ubixitaankiisay ka warramaysaa labadaasna waa labada diintu ku gargaarsa karto oo diinta marka gargaarsigeedu wuxuu u baahan yahay kitaabun haadin kitaab dadka hanuuninayo cilmi iyo wasayfun naasirun iyo seef iyo awood laga cabsada inay jirto labadaa markay isku si u shaqeeyaanoo isla socdaan diinka waa gargaarsanayaan marka allah wuxuu leeyahay wamaa kaana almu'minuuna mu'miniintii ma aha liyanfiruu inay baxaan kaafatan xaalay yihiin dhammaantood yaynan bixin waayo marka falowlaa nafara fahallaa nafara mow baxo min kulli firqatin koox kastaa xaggeed mow ka baxo minhum taa ka dambaysa waxaa ku bannaan firqada in laga sifeeyo oo la yidhaha marka min kulli firqatin koox kastaa xaggeeda firqada oo minhum iyaga ka mida dadkii ka mid ah muuminiintii ka mid ah amase in xaalo laga dhigo saaxibulxaalkana daa'ifa gadaal taqdiimkana uu keenayo in lagu xaaleeyo maadaama jaari majruur ay tahay muqadamna uu yahay waa bannaan tahay nacam marka macnuhu wuxuu noqonayaa falowlaa nafara fahallaa nafara mow socdo ou baxo min kulli firqatin firqo kastaa xaggeeda minhum xaal uu iyaga ka mid yahay daa'ifatun may baxdo daa'ifo liyatafaqahuu si ay u fahmaan oo ay fiqhi u dalbaan fi diini diinkii ay u fahmaan waliyundiruu iyo inay digaan qowmahum qoladooda ay u digaan idaa rajacuu hadday laabtaan ilayhim xaggooda ay u laabtaan lacallahum yaxdaruuna likay yaxdaruu ama lacallahum waxay mudan yihiin yaxdaruuna inay digtoonaadaan labada tafsiir ee ku jirta aayaddu waxay tahay qoladan wax baranayso iyo qoladan baxaysa maxay kala yihiin laba tafsiir baa ku jirto haddii waxa baxaya nebiga uu yahay dadkii marka madiine nebigu weligii ma cidlaynin dadkii waa baxayaan qeybna waa harayaan markaas ay qeybtaa baxdo ee nebiga raacdo intaas nebigu maqan yahay cilmiga iyagaa ka xambaarayo kuwii joogay iyagaa cilmiga u keenayo amase in sida kale loo badan yahay waxay tahay nebigu hadduu sariyo iyo ilaalo uu diraayo isaguna uu joogo markaa madiina ilaaladaasi qeyb baa baxayso qeybna dadka qabaa-ilka ama yacni haddii nebigu u dadka qolaba uu koox ka bixiyo kooxna way haraysaa isagay ku haraysaa si cilmiga ay uga bartaan kuwii kalena ay wax ugu sheegaan ay ugu digaan dadka marka inay isqeybiyaan dad wax baranayo iyo dad markaa yacni diinta ugu maqan difaac ayb labadaas xaalad marka inay ahaadaan waxaana aayadda laga qaadanayaa jihaadkuna waa wax loo baxo madlab sharciyo loo baxo cilmiga iyo fiqhiga dalabkiisna waa madlab sharciya oo aada iyo aada u qiimo badan isagana ayb bal haddii uusan jirin fiqhi iyo diin fahamkeed hadduunan jirin cibaadaad lamaba samayn karaba si saxa looma samayn kara leanna cibaadadan sidii alla u rabay in loo sameeyo cilmi bay u baahan tahay haddii marka dadka cilmiga ka taga la yidhaahdo wax ihtimaam iyo macno uu leeyahay ma lehe iska un socda haddii la yidhaahdo meeshaada waxaa ka imaanaya qarbudaad iyo cibaadaad aan loo ameeldayin yaa ka dhacaysa si marka cibaadaadku ay u saxmaan cilmigii iyo cibaadaadkii in laysku wado oo cilmigii iyo jihaadkii laysku wado cilmigii iyo dacwadii laysku wado cilmigii iyo laysku wado cibaadaadkii kaleba ayb hda آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد